إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahino ayaa laga helayaa weerar habeen hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose xukun qisaas ah ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ciidamada shisheeye atmis ayaa isaga baxay saldhigyada ay kaga sugnaayeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cali jeete ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ku eedeeyey inay maamulkiisa laayaan darawallada gaadiidka ku dhowaad laba boqol oo qof ayaa ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo lagu qabtay deegaano hoostaga degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe hadalhayn badan ayaa ka dhalatay filimkii cusbaa ee soo saartay mu'asasada alkataib laguna soo bandhigayay ciidamo ka soo afalxiyay akademiyada militari ee sheekh usaama bin laadin intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warkayaga subaxnimo haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha dulxija sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waafaqsan koob iyo labaatanka bisha lixaad laba kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan faahfaahin ayaa laga helayaa weerar ay habeen hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaa tafaasiil laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta ay habeen hore ku qaadeen xirada ciidamada shisheeye iyo saldhigga askarta dowladda federaalk ee degmada janaale inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada soo duuliyaasha uganda waxaana goobta dagaalka ka dhacay lixaadkooda ku waayay saddex askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ee la magac baxay atmis dhinaca kale ciidamada dowladda federaalk ayaa iyagana waxaa soo gaaray khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada waa hal askariyo dhaawaca laba ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo askarta soomaalida ee caratuurka u ah xukun qisaas ah ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaadaa dhigaya maxamed ciise xukun qisaas ah oo lagu fuliyey nin ninka la dilay ayaa ka dhacay degmada buulafulay ee wilaayada baay xukunkan waxaa lagu fuliyey nin horey nin kale toori ugu dilay deegaan dhacduleedka degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ugu horeyn qaadiga ayaa soo gudbiyey waxaa lagu soo eedeeyey iyo xukunka ninkan amaa bacd ujeeddo xukun maxkamadeed dacwaduna waxay u dhacday sida soo socota ninkan wuxuu iga dilay wiilkayga cabdikuus nuurow jira afartan sano una dilay si ulakaca habeenkii isniinta taariikhdu markay ahayd koo iyo toban bisha labiyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo shan gurigiisa agtiisa wuxuuna tooray ugu dhuftay saddex meelood feeraha kelida cajarka sidaasna uu ku geeriyooday sababta uu dilana waxay ahayd dibi uu leeyahay wiilkayga oo la waayay ayuu ku dacweystay una goostay boono kuna dilay sideed ii dacweynaysa haddaba waxaan maxkamadda ka rabaa ninkan wiilkaydii si ulakaca inay sharciga ii mariso layna qisaaso intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedeysanaha wuxuuna ku jawaabay sida tan ninkan daris baan ahayn wax aan ka hadleeyey ama aan ka sameeyey ma jirto wuxuuna iisoo goostay warqad waa i dacweeyey markaan u imid si aan wax u weydiiyo hadallo ayaan isdhaafsannay kadib wuxuu igu bilaabay gacanqaad waan isdagaalnay tuureyda ayuu ila qabsaday feeraha ayay ku dhacday waxay ahayd xarbin iyo dagaal midda kelida iyo cajarka anigaa ku dhuftay sidaas ayuu ku dhintay anigaa sabab u noqday dhimashadiisa haddaba waxaan diyaar u ahay waxay igula taliyaan xigtadiisa iyo ehladiisa kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunkiisa intaa kadib maxkamadda markay dhagaysatay dacwada awliyaa u damka iyo jawaabta eedeysanaha oo ahayd mid qiraal ah oo ay fiirisay una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota xukun in dilkaasi loo geystay ninka dhintay uu yahay mid ulakaca in dilkaasi ee xagga shareecada uu leeyahay qisaas hadday awliyadu ay qaataan haddii kalena ay cafin biyo ku cafin karaan ama ay cafis guud siin karaan saddexda xaalo waxay u bandhigtay eheladay u bandhigtay fiiro gaar ah awliyaa u damkii waxay doorteen qisaas in loo qisaaso loo dilo maadaama sharciga alle subxaanahu wa tacaala uu qabo wax kale aysan ku qancaynin adilatu lxukmi xukunkan adilada uu ku sugnaaday ee lagu xukumay qaala allahu tacaala waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaanan falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura suurat lisraa aayadda soddon iyo saddexaad wa qaala tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu ilaa aakhiri alaaya suurat nnisaa aayadda sagaashan iyo saddexaad ilaahay hadalkiisa uu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun suurat lbaqara aayadda boqol toddobaatan iyo sagaal weligii waana la joogaayo oo addaagteenu fadhiyaa waxaan u sheegnay in uu asaga gacantiisa ku qisaasto kadib wuxuu noo sheegay inuu qisaasan karo wuuna dilan karo laakiin uu yidhi waxaa iga wakiila walaayada gaar ahaan ee mujaahidiinta iga wakiila inay arrintaa ii fuliyaan kadibna waan ka aqbalnay hadda iyo fulintiisa ayaan gudageli doonaa in sha allahu tacaala alla fuliyo
ma ahan marka ugu horeyso xukunka saas noocan oo kale ah ay ka dhacaan wilaayaadka islaamiga ah ciidamada shisheeye atmis ayaa isaga baxay saldhigyadii ay kaga sugnaayeen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaas la diyaara ciidamada shisheeye atmis ayaa maalintii shalay faarujiyey qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe saldhigya ay ku lahaayeen war rasmi ah oo lagu baahiyey barta ekis ay ku leeyihiin ciidamada soomaaliya kusoo duulay ee la baxay magaca atmis ayaa waxa ay ku caddeeyeen inay ka baxeen qayb ka mid ah saldhigyadii ay ku lahaayeen magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha waddanka soomaaliya kusoo duulay ayaa saldhigye ku lahaa magaalada jowhar ee gobolkaas ciidanka burundi ayaa saldhigyadii ay baneeyeen waxa ay ka qaateen dhammaan agabkii milatari oo ay halkaasi ku haysteen xitaa soolarawa ay ka rarteen iyagoo aan waxba u reebin ciidanka dowladda federaalka ee difaacyada kula jiray munaasabad maanta ka dhacday magaalada jowhar oo ay ku saxiixayeen inay saldhigyadaas baneeyeen ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka oo munaasabadda qayb ka ahaa ayaa ka warbixiyey saldhigyadii ay burundiyeeska baneeyeen waxaan kalan aday doonnaa xeryihii aan kala wareegnay oo saddex xare ahay oo ka koobnay baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xerada weyneed oo hirshabeelle qaybta bari ka xigtay inaan kala wareegna maanta kala saxiixanay cabdiraxiin ciise cadow oo ah wasiirka maaliyadda hirshabeelle ayaa isagoo ka qayb galaya munaasabadda wuxuu yidhi waxaan u duceynayaa ciidanka burundeeska ah ee ku le'day dagaaladii ay la galeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab anoo magaca madaxweynaha hirshabeelle ku hadlaaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan saraakiisha iyo ciidamada iyo dowladda iyo shacabka burundi waxaan rabaa sida kaletood inaan u duceeyo qof qof qof kasta oo ka dhimatay ku dhimatay dagaalka cadowga al-shabaab aan kula wada jirnay oo ka dhimatay dowladda iyo shacabka burundine si gaar ahaan ugu ducaynaya ciidanka burundiyeska ay hadda faaruujiyey magaalada jowhar ayaa dhowaan magaaladaas waxa ay ku dhigteen munaasabadda ay ku weyneynayaan diintooda kirishtanka isku soo wada duubo qorshahan ay magaalada jowhar uga baxeen atmis ayaa qayb ka noqonaya qorsho ay qaramada midoobe ku doonayso inay ku dhinto ciidamada shisheeye ee duulaanka kusoo qaaday soomaaliya kuwaasi oo labaatan sano kadib waxba ka qaban waayey awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dhaqaale badan uga baxay cali jeete ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ku eedeeyey inay maamulkiisa laayaan darawalada gaadiidka faahfaahinta warkaas waxaa la diyaaraya zakariya cumar maamulka hiiraan isteed ee uu madaxda u yahay cali jeete ayaa eedeeno dusha kaga tuuray maamulka hirshabeelle isagoona ku eedeeyey dhaca iyo dhibaatada ay ku hayaan bulshada gobolka hiiraan wuxuuna cali jeete si gaar ah u xusay isbarooyinka u yiila maamulkaasi wadooyinka xiriiriya gobolka hiiraan isagoona sheegay in isbarooyinkaasi lagu dhibaateeyo dadweynaha safarka waxaana uu tilmaamay in darawallo badan lagu dilay isbarooyinka uu maamulkaasi dhigtay welina ay sii wadaan dhibaateynta bulshada wuxuuna eedeyntan si gaar ah ugu jeediyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed buqeenna madaxweyne ku-xigeen dabageed yuusuf axmed hagar waxaan rabaa in baa beri isbaara wooli jirta meel nin qori wataana halkan uu fadhi jiray darawalkii lacagta diida ninkaanaa dili jirayno maalintii dambaa gaari rarani meeshii yimid darawalkii sooma digine waxaa soo degay ninkii hantiilaha oo gaariga iska lahaa lacagtii iska bixi baa layidhi wuxuu yidhi maya maya maya ma ma lacagtaas ma bixin karo ninkii buu yidhi odhaa istaaga darawalka soo deli war anugu maalin kastama darawalaan dilayaa waagii alla bariyaba warnimada waxaan idinka rabnaa darawal dilista inaad naga dhaaftaan
maamulka hiiraan isteed iyo hirshabeelle ayaa waxaa ka dhexeeyo khilaaf iyo xurgufa ku salaysan kursiga maamul iyadoona marar kala duwan ay ku dagaalameen magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan dagaaladaas oo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada ku dagaalamay magaalada ku dhowaad laba boqol oo qof ayaa ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo lagu qabtay deegaano hoostaga degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe maxamed muudey ayaa faahfaahinta warkaas soo jeedinaya boqol iyo siddeetan qofood oo isugu jira rag iyo dumar oo ka kala socday deegaanka arbaayyarey iyo saakow yarey labaduba loo soo gabagabeeyey dowro soconaysay toban maalmood xiritaanka dowladda ayaa ka soo qaybgalay culummo ugaasyo nabadoonno maamulka islaamiga degmada iyo waxgarad kale waxaa ka hadlay mid ka mid ah culimmadii lagu casuumay marka ilaahay subxaana wa tacaala allihii marka na soo gaarhsiiyey wakhtigan iyada ah oo jihaadkaa sababtiisa ilaahay subxaana wa tacaala in ilaahay subxaana wa tacaala annagoo nool haddana haysano istiqraarkii iyo maaragtay tadbiiqu sharaaca islaama annagoo haysanna ilaahaygi zamankaas iyo wakhtigaana soo gaarhsiiyey waxaa la rabaa markaa middaas iyada inaan horay u sii soconno sidoo kale xiritaanka dowladda waxaa ka warbixiyey nabadoonka beesha hubeer nabadoon ibraahim haafow alxamdulilaah uma alxamdulilaah intaas kubacdaeen oogumay baantan roogna dooro muddo tumanberi ah socotay khitaamsha dooradaas oo haningabangaabiyeen culummadii maktabka dacwada degmada saakow ilaahay baa ka mahadsan bilaaw iyo dhammaad walay ka qoranaay oo diinhaay yaa lagugu faa'iidaysaday sidaas oo kale risaaladii asaasiyaadka laka qaadaday kutubo badan lahan koobo korna yaa lagu faa'iidaysaday inta laka qaadaday ee su'aalooyinshoosada basan dheegaseen alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan ugu dambeyn waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay muddadii ay soconaysay dowladda iyo duruusta ay ku qaateen anagoo magacay isaa abdarsiida oo tuulada arbay kasooda magalli weydi may weydiyana maa huwa alislaam ili weydi alislaam huwa alistislaam lilaahi bitawxiid walinqiyaadu lahu bidaacati walbaraa'ati min alshirki wa ahlihi anoo magacay ku bilaawo shaale isaaq manuur oo ku dhashtay deegaanka maalinta tuuladaas ay ku yiray su-aala lii weydiiyey su-aala lii weydiiyey waxaa waaye maa huwa atawxiid atawxiidu ifraadullaahi tacaala bimaa yakhtasu bihi min alrubuubiyati waluluhiyati walasmaa'i wasifaat dowladani waa xamlo dacwi ah oo deegaanada degmada saakow ee hoos imaanaya loo qabtay iyada oo deegaano qaar lasoo gebagabeeyey qaarna weli aanu lasoo xirin warkaan dhegaystayaal subaxnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan hadalhayn badan ayaa ka dhalatay filimkii cusbaa ee soo saartay mu'asasada alkataib laguna soo bandhigayay ciidamo kasoo afalxay akademiyada militari ee sheekh usaama bin laadim falanqeyn ku saabsan waxaa halkan kasoo jeedinaya salmaan axmed aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaad la socoto talaadadii aynu soo dhaafnay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay filim xiise badan oo toddoba luuqadood ku soo baxay kaasoo lagu soo bandhigay xaaladda ay wajahayaan muslimiinta caalamka ee la kulmaya gabadfallada wuxushnimada ah ee uga imaanaya reer galbeedka iyo yuhuudda oo iskaashanaya wuxuu sidoo kale filimku soo bandhigay xalka waara ee dhibaatadaasi looga bixi karo taasoo ah dabcan aljihaadu fii sabiililah iyo in dhallinyarada muslimiinta ay hubka qaataan ee furimaha dagaalkana ay yimaadaan oo ay tababartaan filimka wuxuu si gaara usoo bandhigay sida dadku ay daawadeen in badan oo ka mid ah ee tababar military oo akademiyadda sheekh usaama bin laadin ee militariga loogu soo xiray rag dhallinyaro ah oo aad u fara badan oo ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ciidanka filimka ka soo muuqanaya ay soo bandhigeen tababar aad u heer sareeya oo kala duwan run ahaantii kaasoo aad ula tacajubeen ama u soo jiitay dadka daawaday oo idil haddii ay ahaan lahaayeen xitaa dadka taageersan halganka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wado bariga afrika iyo xitaa kuwa diidan ee kasoo horjeeda ee ku daaban shisheeyaha intaba waxaana uu filimku dhaliyey hadalhayn ballaaran iyadoona ay ka hadleen dhinacyo kala duwan oo isugu jira siyaasiyiin wariyaal iyo xitaa maraakiista daraasaadka iyo kuwa ka faallooda halganada jihaadiga ee ka socda wadamada caalamka islaamka waxaana ay isku raaceen dhammaan dadka tacliiqiyey filimka inuu ahaa filim xiise badan tababarka ciidanka ay soo bandhigeenna uu ahaa mid soo jiidasho leh oo ka tarjumaya in ciidankan ay yihiin ciidamo si gaar ah u tababaran oo inta badan special forces ayay ku magacaabayeen oo micnaheedu yahay ciidanka sida gaarka u tababaran tababarka ay soo bandhigeen ciidamada kasoo aflaxay akademiyadda caskariga ee sheekh usaama bin laadin waxaan halkan kusoo gudbinaynaa qaar ka mid a tacliiqaadkii ugu muuqday ee laga bixiyey filimka ayaan soo aragnay inkastoo ay aad u badnaayeen commentiga iyo tacliiqaadka ay dadku ka bixinayeen waxaana si gaar ah isugu howlnay inaan soo gudbino aragtida ay bixiyeen dadka ku hadla luuqadaha aan soomaaligahayn weliba si gaar ah luuqada ingilishka ay wax ku qoraan inta badan wariyaasha iyo dhinacyada ee arrimaha soomaaliya falanqeeya koox lagu magacaabo counter terrorism and security intelligency waxay barta twitter-ka ku qortay waxaa suuragal ah inay aada u kordhaan halisyada argagixisa ee bariga africa halkaas oo xogaga argagixisada ee ku xiran alqaacida sida wanaagsanna u tababaran ay tiradoodu kor u dhaafayso labaatan kun oo askari marka wax lagu dhisto cadeymaha uu bixinayo muuqaalka cusub kooxda al-shabaab waxay ku guulaysatay inay tababarto waxaan ugu yeeri karno ciidamada badda iyo kuwa sida gaarka u tababaran waxaana ku lifaaqnaa qoraalkan sawiro laga soo jiray filimka sida muuqatana ee kooxdan ee filimka aad ayay u daawadeen oo sawiro xul ah ayay kasoo qaateen mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dagaalka ee maraykanka wuxuu leeyahay alqaacidada bariga afrika waxay lix bilood gudahood ku burburiyeen dhammaan guulihii ay xaqiijiyeen ciidamada soomaalida labadii sano ee lasoo dhaafay v o a qaybteeda ingilishka waxay tiri awoodda al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay ku leeyihiin ayaa sii korortay kooxdana waxaa u siyaaday khibrad dagaal wariye ka howlgala v o a qaybta soomaaliga wuxuu leeyahay muuqaalka cusub ee al-shabaab wuxuu halis hor la gelinayaa amniga gobolka waxay al-shabaab talaadadii baahiyeen muuqaal soconaya hal saacadood oo lagu daawanayo dagaalyahano si gaara u tababaran oo ka soo baxay akademiyadda militari ee sheekh usaama bin laadin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda wuxuu bartiisa twitterka soo dhigay qoraal ingilish ahaa wuxuuna leeyahay waxaan daawaday filim si heer saraa loo soo diyaariyey oo ay kasoo muuqanayaan dagaalyahano ka tirsan argagixisada inkastoo uu dacfi ku tilmaamay haddana aanu caddayn halka dacfiga laga dheehan karo haddana waxaa muuqata in fiqi uu soo daawaday filimka aadna uu ula yaabay mahaaraadka iyo xirfadaha ay soo bandhigayaan ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xisaab twitter ah oo lagu magacaabo afghan mabaris wuxuu leeyahay waxaa aad ii soo jiitay nashiidada bashtuuga ee saaran filimka dhoolatuska ciidanka ee loogu talagalay ciidda kaasoo ay soo saartay xarakada al-shabaab waxaa muuqata in imaarada islaamiga ay tahay hormuudka mujaahidiinta caalamka xisaab lagu magacaabo somali guardian wuxuu leeyahay al-shabaab waxay soo saareen muuqaal muujinaya qalinjibinta ciidamo si gaara u tababaran oo ka soo aflaxay akademiyadda militari ee sheekh usaama bin laadin wuxuuna muuqaalku ku soo baxay dhowr luuqadood waxaana muuqata in kooxdu doonayso inay gobolka ka hesho ciidamo hor leh xarunta lagu magacaabo the hon african guy waxay leedahay al-shabaab waxay sii daayeen muuqaal la daawan karo in ka badan hal saacadood oo lagu arkayo ciidamo si gaara u tababaran oo kasoo qalingibiyey akademiyadda sheekh usaama bin laadin cabdulqaadir nin lagu magacaabo oo luqadda ingilishka ku hadlaya wuxuu leeyahay wuxuu igu qasbay muuqaalka cusub ee al-shabaab ee aan daawaday inaan idinla wadaago cabsida aan dareemayo dabcan way xaqiijiyeen mid ka mid a hadafkii ay lahaayeen oo ahaa inayna cabsi geliyaan awoodda al-shabaab waxay noqotay mid aanay ogaan karin sirdoonnada qof kale oo lagu magacaabo zayn oo isticmaalaya barta ekis wuxuu leeyahay muuqaalka cusub ee al-shabaab wuxuu soo bandhigayaa kumanaan askari waxaana muuqata in tirada al-shabaab ay sii dhaaftay toddobaatan iyo shan kun oo askari sidaba ay tilmaameen saraakiisha arrimaha difaaca ee maraykanka kooxdu waxay sidoo kale hadda soo bandhigtay ciidamadooda sida gaarka u tababaran taraag terrorism qolo lagu magacaabo waxay leeyihiin al-kataa'ib oo ah al-shabaab waxay soo saartay muuqaal ay ka soo muuqanayaan dagaalyahanadooda oo ku tababaranaya akademiyadda usaama bin laadin refren masmaasu nin lagu magacaabo wuxuu leeyahay kenya dhallinyarada ayaa hogaaminaysa kacdoonka soomaaliyana al-shabaab oo micno ahaan dhallinyaro ah ayaa ku sii siqaya muqdisho xoraynta al-shabaab ee muqdisho waxay guul u tahay dhallinyarada soomaaliya iyo kenya wol wojer qolo lagu magacaabo waxay leeyihiin muuqaalka al-shabaab wuxuu soo bandhigayaa ciidamadooda gaarka ah oo ku tababaranaya akademiyadda usaama bin laadin waxay wataan hub kala duwan oo lagu farsameeyey dalal kala gedisan wargeyska afka dheer ee lagu magacaabo longi wor journal ayaa dhankiisa wuxuu daabacay warbixin uu kaga hadlayo ee filimka ee cusub ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib iyadoona warbixinta lagu lifaaqay sawiro laga soo jaray filimka warbixinta waxaa ciwaan looga dhigay xarakada al-shabaab waxay ku dhawaaqday inay aasaastay ciidamo si gaara u tababaran waxaana warbixinta lagu sheegay in xarakada al-shabaab ay sii xoojisay ciidamadeeda sida gaarka u tababaran ee ka tirsan guutada moxamed bin maslama oo ah ciidamada qarsoon ee ka tirsan waaxda amniyaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay warbixintu tacliiqinaysaa tigtikaadkii kala duwanaa iyo tabihii militari ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida gaarka u tababaran ay ku soo bandhigeen ee filimka islamarkaana ahaa hadiyadda ciidul adxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya ay mu'asasada alkataa'ib ugu talagashay dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka warbixinta wargeyska long war journal uu ka qoray ee filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib ay baahisay waxa ku lifaaqan ee sawiro laga soo jaray ee filimka si gaar ah tababarka akademiyadda caskariga ee sheekh usaama بلادن waxaa sidoo kale xusid mudan in maanta warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee reuters lagu sheegay in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay walaac xogan ka muujinayso bixitaanka ciidanka atmis ee soomaaliga iyadoona tilmaamtay in haddii ciidamada atmis ay ka baxaan soomaaliya uu dalka u gacangelayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wakaaladda reuters ayaa soo xiganaysa oo soo akhrisay warqad calaacal iyo catow u badnaa oo uu xasan sheekh maxamuud u diray midowda afrika taasoo ay dadka qaar muujinayaan suurtagalnimada in ay timid kadib markii uu soo baxay filimkan xasan sheekh maxamuud iyo madaxda hareerihiisa taaganna ay ka argagaxeen muuqaalka cusub ee ay baahisay alkataa'ib walow aan la xaqiijin karin wakhtiga rasmiga ah ama taariikhda uu warqadani u diray xasan sheekh maxamuud waxaa loogu yeero midowda afrika intan waxay ahaayeen qaar ka mid a ee tacliiqaadkii ama kommentiyadii laga bixiyey ee filimka cusub ay baahisay mu'asasada alkataa'ib gaar ahaan ee dadka ku hadla luuqadda ingilishka waxaana xusid mudan run ahaantii in marka laga hadlayo tacliiqaadka filimka ee guud ahaan baraha bulshada ay ka badan yihiin in halkan lagu soo koobo dadka soomaalida ee isticmaala baraha kala duwan sida facebooka ayaana dhankooda aad ee oga hadlayay filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaana xusid mudan in dadka ansaarta ah ee la dhacsan halganka ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay runtii aad ee baraha bulshada ugu faafiyeen filimkan heer uu filimka kaaga hor imaanayo inta badan baraha bulshada ay kala isticmaalaan soomaali iyo guud ahaan dadka ku nool caalamka warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan subaxnimadan waa inaga intaas